kulankan wadatashiga iyo weliba lukukaransaday la dareerowka qorashaha sagaalaadii horumaryowka qaranka kaasuna ay qaban qaabaday wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya weliba kulanka ku qeybgalay hanakumade mas-uuliyiinku shal dareertay hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo hanakumade maamul goboleedyada dalka kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta jubbaland haashim iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta galmudug cabdulaahi cumar aadan yaana goobta ku hadalay maanta waxaa sharaf inoo ah inaan joogno wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha aan meeshan u joogno casuumaad inooga timid agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane maxamed shire muhiimadda shirkan hadda aan iskugu nimidna agaasimaha ayaa tafaasiir badan naga siisiin doona dabcan waxay ku saabsaadan doontaa n d b nkii lan soo dhaafnay follow upkiisa
qorshihii horumarinta sagaalaad kaas oo lagu qiimeynayo wixii qorshaha horumarinta sagaalaad ka qabsamay iyo caqabadihii soo food saaray intuu qorshaha horumarinta sagaalaad uu socday iyo weliba dib cusboonaysiinta xilliga lagu sameeyey labada kun labaatan iyo saddexda waxyaabihii ka soo baxay dib cusboonaysiintaas sharaf ayay ii tahay mar labaad agaasime inaan casuumadiina soo aqbala saaka aad casuuntay oo aan idiin imaado meeshaan idinla joogo aadna waxaan u bogaadinayaa tiimka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk soomaaliya iyo tiimam kale wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada shaqada ballaaran ay kasoo qabteen qorshihii horumarinta sagaalaad haddana ay u madlan yihiin inay qorshaha dib ubedelka qaranka maxaa la dhihi jiray n t b-ga inay wax ka diyaariyaan hadduu alidmi insha allah muddooyinka soo socda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shirre oo shirko furyana sheegay inuusi gebagabo marahaya qorshaha sagaalaad ee horumaryowka qaranka maantan shirkan aan halkan u fadhino howlka wasaaradda qorsheynta daaran ama daba socda dibu casriyeyntii ama dibu habeyntii qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee gebagabada ah oo aan rabno inaan dhammaystirno sanadkan hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha december yaan halkan u fadhinaa waxaan si wanaag ah inay nala joogaan maamul goboleedyadii dalka iyagoo halkan qeybka ah inay soo jeediyaan iyagana waxyaabihii uga qabsoomay qorshihii horumarinta qaran ee sagaalaad caqabadihii naga soo wajahay iyadoo la xiganayo midtan reviewdii ama dib eegistii dhexe ee la qabtay wixii ka soo baxay hadda mar haddii la marayo gabagabadii maxaa qabsoomay maxaase qabsoomin caqabada jan leeyahay taa ayuu shirkan daareeyahay waxaan filayaa in wax badan aad maanta halkan iskaga wada hadli doonto ka wada hadli doontaan barnaamijyadii maamul goboleeda ka qabsoomay markaasi daarna qorshaha isbedelka qaran ee sagaalaad iyadoo waaxda joogtaynta iyo dabagalkuna ay intaaba qayb ka ahaayeen mashruucii qabsoomay ee kuwii aan qabsoomin caqabihii yimid si markaasi ay u wargeliso qorshaha isbeddelka qaran ee hadda lagu guda jiro diyaarintiisa